bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii duurnimo ee raadi muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada warka ugu doorkaroon ee raadi muqdisho codka jamhuuriyadda waxaa ka mid ah maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay dhexal sugaha imaaraadka abudubay labada mas-uul ayaa kulankooda kaga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda maraykanka ee soomaaliya ka taageerayso arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo doorashooyinka wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayo tayada iyo wax wadaqabsiga jaamacadaha dalka ka howlgala madaxweynaha maamulka puntland ayaa kulan la qaatay wasiirka gaashaandhigga dalka etoobiya iyagoo ka wada hadlay sidii laisaga kaashan lahaa ka hortagga kooxaha argagixisada ee kusii xoogaysanaya geeska afrika ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee soomaaliya ayaa la wareegay deegaano xor leh oo ka mid ah ama hoos dhaca gobolka hiiraan kadib duulaan xoogan ay ciidanka ku qaadeen deegaanadaasi wasaaradda haweenka iyo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa siminaar ku saabsan ilaalinta xuquuqda carruurta iyo ka hortagga gudniinka fircooniga u furmay qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanadaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa xariga ka jaray buundada tixsiile ee degmada afgooye kadib dib u dayactir lagu sameeyey buundadaasi akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah milatariga nigeria ayaa sheegay in dhowr qof oo ka mid ah madaxda boko xaram lagu dilay weerar diyaaradeed oo waqooyiga waddankaasi ka dhacay
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa maalnimo talaada ah kuna beegan saddexiyolabaatanka bisha sideedaad labada kun iyo lix iyo tobanka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karona iminkana u diyaargarooba warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay dhexal sugaha imaaraadka abudubay labada mas-uul ayaa kulankooda kaga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal warkaasi oo faahfaahsan waxaa inoo haya cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waddanka isutaga imaaraadka carabta kula kulmay dhaxal sugaha imaaraadka abudubay sheekh maxamed bin sayid al nahyaan ahna ku-xigeenka taliyaha ciidanka qalabka sida ee waddankaasi labadan mas-uul ayaa waxaa kulankooda ay kaga hadleen xoojinta xiriirka labada dhinac iyagoo sidoo kale ay isla soo qaadeen kor u qaadista iskaashiga ganacsiga horumarinta siyaasadda iyo amniga waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen mashaariicda imaaraadka carab uu ku taageerayo shacabka soomaaliyeed sida dibudhiska waddanka iyo arrimaha bulshada si soomaaliya ay awood ugu yeelato horumar iyo deganaansho madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhaxal sugaha imaaraadka abudabay waxa uu warbixin ka siiyey xaaladda soomaaliya gaar ahaan dadaalada dowladda soomaaliya ay ugu jirto sidii meesha looga saari lahaa kooxda argagixisada ah islamarkaana waddanka loogu soo dabaali lahaa nabad iyo xasiloonni buuxda sheekh maxamed sayid al nahyaan ayaa carabka ku adkeeyey in imaaraadka carabta ay ka go'an tahay garab istaagga shacabka iyo dowladda soomaaliyeed si loo gaaro hadafka la hiigsanayo oo ah horumar iyo kala dambayn
mahadsanid cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye ayuu kaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda maraykanka ee soomaaliya ka taageerayso arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo doorashooyinka kadib kulan uu la qaatay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka warkaasi oo faahfaahsan waxaa inoo haya cali axmed sheekh wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdisalaan cumar hadliye oo waraysi gaar ah siiya raadiyo muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiya kulan ay wada qaateen xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry waxa uu sheegay wasiirku in waxyaabihii ay ka wada hadleen ay ka mid tahay sida loo dhisi karo ciidanka qaranka soomaaliyeed ay una heli lahaayeen dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin sidoo kale waxa ay ka wada hadleen labada mas-uul doorashooyinka soomaaliya oo la finayo inay dhowaan dhacaan dowladda maraykanka ayaana waxa ay sheegtay inay qayb ka qaadanayso sugidda ammaanka doorashooyinka soomaaliya
wuxuu ahaa kulan aad u fiican oo laga hadlaayay soomaaliya halkay marayso iyo halkay soo martay iyo halka loo baahan yahay inay gaadho waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda ee soo socda iyo doorashada madaxweynaha iyo baarlamanka waxaan ka wada hadalnay ciidamadii soomaalida sidii loo dhisi lahaa waxaan ka wada hadalnay dhaqaalaha sidii loo koobin lahaa waxaanan ka wada hadalnay sidii argagixisada loola dagaalami lahaa markaasi wixii aan annagu u sheegnay dowladda soomaalidu ay qabatay aad buu ugu farxay aad buuna uga warqabay waxaana fiican buu yidhi in lagu sii daro inta hadday uu dalka soomaalidu u noqdo masar dalalka badan ee ku jira iminka dhibaatooyinka ay syria ka mid tahay ay ciraaq ka mid tahay oo central africa ka mid tahay oo south sudan ka mid tahay oo yemen ka mid tahay in maaragtay wadamadaasi ay ay ku daydaan soomaaliya oo wixii sidii soomaaliya loo hagaajiyey iyo sidii gacanta loo siiyey iyo siday dadka soomaalidu u yihiin dad aan ogolayn inay weligood jiifaan oy baaba-aan in adduunka la tuso markaa wuxuu ahaa shir aad faa'iida badan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu sideed ka mid ah wasiirada dalalka afrika arrimaha dibadda u qaabilsan kula kulmay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya iyagoona ka wada hadlay sidii loo xakameyn lahaa dagaalada sokeeye ee ka socda dalka sudaanta koonfureed iyo sidoo kale xaaladaha dalka soomaaliya sida uu wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya sheegayo waa wadamada ee bariga afrika ma ahay waxay ahaayeen wadamada wadamada la yidhaha jimciyada igaas ayaa joogay madigooduna ay ka qayb galaan amisom marka waa la wada naafishay waxay dowladda soomaalidu ciidamo in loo dhiso ay u baahan tahay iyo wax amisom in ay guulaysato oo moor guulin kaloo badan keento loo baahan yahay iyo sidii amisom wadanka ay uga bixi lahayd laba kun iyo sideed iyo toban cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
mahadsanida cali axmed shiiqalow wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayo tayada iyo waxwadaqabsiga jaamacadaha dalka ka howlgala waxaa warbixintaasi oo dhammaystiran inoo haya cabdirashiid nuur ibraahim shirkan looga hadlayo tayada iyo waxwadaqabsiga jaamacadaha dalka ayaa waxaa maanta magaalada muqdisho ka furay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya kaasi oo socon doona muddo saddex maalin iyadoona ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay jaamacadaha ka jira magaalada muqdisho kuwa dowlad goboleedyada iyo madaxda midowda jaamacadaha soomaaliyeed ee s u mas-uuliyiinta ka qaybgalay kulanka ayaa ku dheeraaday sida loo tayeyn karo tacliinta sare ee dalka islamarkaana ay wax wada qabsan karaan jaamacadaha dalka iyo sidii iskaashi waxbarasho ay la yeelan lahaayeen ururada waxbarasho ee caalamka gudoomiyaha midowda jaamacadaha soomaaliyeed ee s u doctor daahir xasan cabdi ayaa ka hadlay ahamiyadda uu leeyahay shirkan
wax kastoo ay wadaagi karaanna ay wadaagaan marka heshiiskaasaan insha allah u keeni doonaa marka maxaan kaloo insha allah aan rajeynaynaa in jaamacadaha xamar xarumahooda yihiin in ayagana la soo booqdo oo aan tuur aan qabanqaabino oo inta aad ka baxaysaan jaamacadaha aad soo booqataan oo aad soo aragtaan gaar ahaan dadka gobolada ka yimid si markii ay berri ku laabtaan xarumahoodii ay u suura gasho in ay saaxiibtinimo iyo xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn midka hadda jira mid ka fiican sidii loo loo samey wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka mudane cabdiqaadir cabdi xaashi ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay tacliinta sare ee dalka islamarkaana ka qaybgalayaasha kula dardaarmay muddada saddexda beri uu socdo shirka inay xoogga saaraan tayada waxbarashada ee dalka
in saddexaanbay wax fiican aada isu keentaan aaraar fiican aada isu keentaan sidii aad u horumarin lahaydeen jaamacadaha ardada aada ugu khidmayn lahaydeen si cadaalad ku jirto oo fiican oo aan macallimiin fiican iyo laabariye fiican iyo mustaqbal fiican aada ugu maaragtay horseedi lahaydeen aad uga shaqayn inaad uga shaqaysaan waxaan leeyahay wixii annagu wasaarad ahaan ku aadan intaas waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin fududayno wax kasta oo ku aadan horumarkiina iyo dhismihiina iyo inaad waqti heshaan fiican oo isku abaabushaan waxaan ii sheegay inaad ku samaysaan inaad kala shaqaynaan anu balladii qaadayaa sidoo kale wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya cabduqaadir cabdi xaashi ayaa sheegay in muddo laba bilood gudahooda ay dhisi doonaan guddi qiimeeya tacliinta waxbarashada ee jaamacadaha dalka laakiin waxaan fiirinaynaa oo qiimeynaynaa guddi higher education community waxaan samaynaynaa commission labada bilood oo soo socota gudaheeda waan samaynaynaa waxaan rabnaa dad khubaro ah oo macno leh oo oo oo fair ah oo aan ahayn yani cadaaliyad ah oo aan dan gaar lahayn inay ku jiraan oo ay hogaamiyaan aniga amalkaygu qaba inaan macallimiinta soomaalida oo jaamacadaha adduunka wax ka dhigaa kuwa ugu waaweyn inaan barino hadday naga yeelaan inay volunteer ahaan nagula shaqeeyaan oo noo yimaadaan oo arrintaa nagala shaqeeyaan qaar ka mida intay u socdo laakiin dhammaantood waan la hegayaa waxaan ku fakaraynaa waxaan hadda idin sheegay wixii aad uga baxsan lahaydeen waxay soo wadaan horaan idinku sheeg ama isu tagtaga ama dhaqaala inku raadsadoo ishabeeya jaamacadda hal guri ku jira oo keligeeda oo hal qofa maamulo saaxiibayaal uma shaqeyn buuto marka ka sii gaashaanta arrintaas
mahadsanadkaasi waxauu ahaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta xukuumadda federaalk soomaaliya codkaasi ugu dambeeyey madaxweynaha maamulka puntland ayaa kulan la qaatay wasiirka gaashaandhigga dalka etoobiya iyagoo ka wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa ka hortaga kooxaha argagixisada ee kusii xoogeysanaya geeska afrika warkaasi oo dhammaystiran waxaa deegaanada puntland inoogu soo diray cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekey ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey madaxweynaha maamulka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo ay weheliyaan wasiirka ganacsiga puntland cabdiweli xirsi cabdulle iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada deeq saleebaan yuusuf oo howlo shaqa oo muhiima u jooga dalka etoobiya ayaa kulama la qaatay xubno ka mid a madaxda ugu sarraysa dalkaasi etoobiya mas-uuliyiinta uu madaxweynaha uu kulanka la qaatay ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga dalkaasi etoobiya siraaji farageza waxaana ay madaxweynaha iyo wasiirku ay ka wada hadleen sidii laysaga kaashan lahaa ka hortaga kooxaha argagixisada ee kusii xoogaysanaya geeska afrika iyo sidii dowladda etoobiya ay gacan uga geysan lahayd tababaridda ciidanka maamulka puntland madaxweynaha maamulka puntland ayaa dowladda etoobiya kala hadlay in ay gacan ka geystaan dadaalada lagula tacaalayo dadkii ku dhaawacmay weerarkii bahalnimada ahaa ee dadkii shacabka ahaa lagu bartilmaameedsaday ee magaalada gaalkacyo ka dhacay sidoo kale waxay labada dhinac ay ka wada hadleen in la dhammaystiro howlaha qabyada ah ee kastamka tuur bidi ee u dhexeeya puntland iyo etoobiya
wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa siminaar ku saabsan ilaalinta xuquuqda carruurta iyo ka hortaga gudniinka fircooniga u furtay qaar ka mid ah ururada haweenka ee ka dhisan koonfur galbeed ee soomaaliya siraaji sheikh isxaaq ayaa warbixinta warkaasi halkaasi noogu soo diray
kulanka wadatashiga siyaasadda qaran ee ilaalinta carruurta ee maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey wasaaradaha haweenka dowladda dhexe iyo midda koonfur galbeed soomaaliya waxaana furitaanka kulanka ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wakiilo ka socday wasaaradda haweenka dowladda dhexe guddoomiyaha gobolka baay iyo haween ka kala socday gobollada iyo degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya kulanka ugu horeyn waxaa si toosa u furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya binti ibraahim cali waxaana ay faahfaahinaysaa ajandiyaasha looga hadli doono kulankan oo muddo saddex maalmooda ka socon doona magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sharci wada tashi caruurta sida sharci ah, siyaasad loogu heli lahaa dhibaatada caruurta maanta ay ku nool yihiin soomaaliyeed dhammaantiin waad ogtihiin soomaaliya dhibaato badanay soo martay ilmo waxaa jiro hooyo aabba aan lahayn ilmo waxaa jiro reerkoodii dhan iyaga keligood ka soo haray ilmo waxaa jira agoona oon aabbo lahayn oo hooyadoodna waxay siisa aynahayn ilmo waxaa jira hooyadii aabbihii ay joogaan ma laakiin ay awood u lahayn ilmihii inay wax baraan ay horumar gaarsiiyaan marka annaga waxaana laga rabaa ka dowlad ahaan ka shacab ahaan ka soomaali ahaan ka islaamnimo ahaan in aan sharci u samayno caruurta oo lagu xadgudbin wax awoodooda aan ahayn loo dirin waayo caruurta waa aragteen mar walba dhibaatada loo geysto cunuga isagoon qaangaarin ayaa waxaa laga dhigaya waa la askaraynayaa isagoo qaangaarin ayaa waxaa loo dirayaa shaqo uusan qaban karin isagoo qaangaarin ayaa waxaa lagu sameynayaa waxyaaba aan mudankiisa ahayn intaasi kadib haweenkii kasoo qaybgalay kulanka ayaa si aada uga dooday qaar ka mid a tacadiyadaha loo geysto carruurta oo ay ka mid yihiin guurka degdega ahi askareynta carruurta gudniinka fircooniga kufsiga iyo waxyaabo kale oo la halmaalo qodobadaasi duruufta haddaan kasoo qaado ciyaalladan maalintii ugu dambeysay qaraxdii baydhabo ugu dambeeyey anigoo biilito hortaagan yaa ilma agteeda wax ku casaynaayay maqaayadii horteeda ay ku casaynaayeen kacay qiiqada kadib ilmihii hilibkooda waxaa ka arkaya iisu dharka cuxurnaa geedaha dushooda weli maba sheegin xataa dad baa dhintay waxbaasaasa la sheegay wax ilmahaas sheegaya maan arag oo dhahaya xataa ilmaha meesha ku dhintay marka waxaan leeyahay kuwaas cid u dooda oo ilaahay xaggiisana ilaahay ajar ka siiyo waa u baahneen waana idin soo dhaweynayna waana ku faraxsanaa inaad u timaadaan maalin kasta walay qiyaasay caruur laha jir dilow degdega jiifona ha ku qaadaw caruur boholona ha ku qaadaw waaba dhicii jeehay diloyli lahaay walbadana hargaana mar kasta walaaqasoo meelna kaxanaanayaayo geekala la tiigsada wadlahayna nabwalaay qobda bani'aadagmanada lahayn qobda unaga jidkala ha ku qaadaa kumada unaga qoolada dhuugaa kumada owlaada darbajeefka kumada walbadan ajara ciyaalka darteed bilkishow ah ciyaalkaas oo wal hada geeka daryeelayo hay-ad naqatoy mase dowlad naqatoy mase wal naqatoy daryeelo wadlahay namaad walay arifaday aruurta soomaaliyeed meelba roogda baydhowlay ma ee gobolle soomaali dhanga ku jira burburkiisi ildhii owlaada meel hanaana kahanaanayawale haddii la inteegsado kor mise dowlad ha inteegsado mise soo jeedin lahaa kala ahaan dowladda dhexe inay caruurta u samaysto kuleejooyin iskuullo goobo dhaqan celin ah oo caruurta lagu barbaariyo asluubta diinta islaamka intaas dhan wax lagu baro waxaa jira caruur hooyooyinkooda iyo aabooyinkooda ninkasidii horeba loo soo sheegay waxaa jira qaar dadkooda sabool ah aan natiijin xitaa iskuullada ama jaamacadda awood aan u lahayn
siraaji shaahisaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
mahadsanid siraaji isxaaq weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ka imaanaya deegaanada maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa xariga ka jaray buundada tixsiile ee degmada afgooye kadib dib u dayactir lagu sameeyey buundadaasi waxaa halkaasi hoolo shaqo u tegay wariyaha waryaheena maxamed cali jubba warbixintan ayuu inoo diyaariyey tobanka buundo oo marin u ah gaadiidka u kala goosha degmooyinka wallaweyni afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo burburu ku yimid ayaa maamulka gobolka shabeellaha hoose waxa uu ku sameeyey dib u dayactir waxaana maanta xariga ka jaray wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalin macalin oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in buundadan ay ku dhiseen lacag ay ka aruuriyeen dadka ku dhaqan degmada afgooye labadii bishii lixaad laba kun lix iyo toban waxaa masiibo rabaani ah ku dhacda buundada tobanka buundo ee degmada afgooye iyo degmada wallaween u dhexayso maamulka degmada ee iskaashatada iyo maamulka gobolka iyo saraakiisha amniga oo iskaashanayaan si madax bannaan ayay uga jawaabeen dayactirka buundada oo ku baxay adduun dhan konton iyo shan kun oo dollar oo xaqiiqatan degmada afgooye ee bixisay oo meel kale aan laga keenin maamulka degmada iyo saraakiisha amniga oo isgarabsanaya marka dad aan fariin u dirayaa maanta anuu kaga faa'iidaysanayo buundadan oo aaminsan dhaqaalaha afgooye in meel kale la geeyo konton iyo shan kun aan cidna noo keenin oo meel kalena aan laga keenin oo canshuurtii dadweynaha aan ka aruurnay ayaan waxaan ku dayactirnay tobanka buunda ee degmada afgooye marka waad dareemi kartaan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa u mahad celiyey guddigii qaabilsanaa dhismaha buundada iyo maamulka degmada afgooye isagoona sidoo kale sheegay in maamulka gobolka shabeellaha hoose uu wado dib u dhiska xarumaha muhiimka ah ee gobolka shabeellaha hoose guddigan muddadan shaqadan soo hayay ee gobolka hadda ka howlgala ka shaqeeya gaar ahaan degmada afgooye iyo zoonkeeda maamulka si qaasa ula shaqeeya waxaan dhihi karaa waa waa guddiga dib u dhiska gobolka shabeellaha hoose oo dhan ee kuma koobna keliya ammaantood degmada afgooye inaan heerkaa u gudubnan waa rajaynaynaa waa idinkaga mahad celinaynaa runtii waxaa mahad gaara leh madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo runtii nagu amray in buundadan si degdeg ah loo dayactiro maadaama ay isku xirto gobollo waaweyn ilaa iyo xuduudda ilaa etoobiya baabuurta aada soomaaliyo badanna ay saameyn ku yeelan lahayd haddii waddadan ay go-naan lahayd isagana si gaara maanta waan uga mahad celinaynaa dadaalkiis isaga la-aantii hawshaan nooma aysan fuli lahayn
wasiirka xanaanada xoolaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuuno maxamed ayaa ku booriyey maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo iskaashatada gaadiidka gobolka in la sii wado dhismaha wadooyinka deegaanada kale waxaan ka codsanaynaa inay ku daydaan degmada afgooye horumarkay gaartay iyo maamulkeedii iyo maaragtay shacabkeedii waxaan ku boorinaynaa maamulka iyo ururka gaadiidka koonfur galbeed iskaashada gaadiid koonfur galbeed guud ahaan in hawshaan lasii wado dowladdana han ka qayb qaadato sidoo kaleeto amnigana uu ka qayb qaato ma aha keliya lacag inay bixiy inuu bixiyo amniga waxa weeye sugidda ammaankii meesha ay maaragta runti ka qayb qaateen guud ahaan ciidamada qalabkiisa oo dhan ayagoon u kala harin marka hawshaas waa inay socotaa
wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ay la wareegeen deegaanka luuq jeelow ee duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib duulaan xoogan oo ay ciidanka ku qaadeen deegaankaasi iyo deegaano kale iminka waxaa qadka si toos ugu jira waryaha inta badan warbaahinta qaranka wararka ugu soo dira cabdishakuur cismaan cali cabdishakuur may maqashaa
aad waa mahadsantahay xasan aad baa ku maqla
bal ka waran weerarka xoogan ay ku qaadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa midowda africa ee amisom ee deegaanada ay kaga harsanaayeen ama ay ku sugnaayeen kooxda nabaddiidka ee al-shabaab bal howlgalkaas sida u dhacay u sharax dhegaystayaasheena
xasan aad baa umahadsan tahay xalay belinkii dambe ayaa magaalada beledweyne kasoo ambaxnay inagoo isugu jirnaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa amisom waxaana soo marnay deegaano fara badan oo hoos yimaada magaalada beledweyne oo muddooyinkii lasoo dhaafay kooxaha argagixisada ay shacabka soomaaliya dhibaatooyin xoogan u geysanayeen tusaale ahaan markaan soo qaadano deegaanada aan gaarnay waxaa kamid ah deegaanka baar rangabo iyo luuq jeelow oo xiligan kulaalayo si rasmi ay wajahsan gacanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom hiil walaal ee wadanka jabuuti inkastoo intii aan waddada aan kusoo jirnay buuraha ay kasoo tuureen rasaas islamarkaana halkaasi ciidamada qalabka sida ay khasaare u geysaneen kooxaha argagixisada ku dhawaad shan ayaa meesha loogu diray iyo dhaaway askar intaas ka badan ciidamadana waxay si nabadgelyo ala wareegeen deegaanka luuqjeedow oo ahaa deegaan labaatan kilomitr dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada beledweyne oo al-shabaab kasoo geli jiray waa gartay faqaaraad fara badan kontarool ayaa u yeelay halkaasi sida dadka deegaanka ay haqeyseen markii ay ciidamada kusoo dhow yihiin ayay halkaasi kaga carareen waa gartay marka laga tago ee deegaanada ee la wareegeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee bal khasaaraha ka waran ee soo gaaray ee kooxaha nabadiidka ee shabaab ama ciidamada huwanta isgarabsanaya dowladda iyo amisom
ciidamada dowladda hal askari ayaa dhaawac fudud kusoo gaaray laakiin kooxaha argagixisada khasaare waxoogan ayaa lagu geystay howlgalkii bilaarnaa ee saakay deegaano fara badan oo kamid ah gobolka hiiraan ka bilaabay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka hiiraan iyo amniga siyaasadda mudane maxamed ibraahim iyo taliyaha guutada tobnaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed korneyl tobane ayaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta gaartay deegaanadaas waxayna sheegeen wa- maadaama doorashooyin iyo kala guur ee siyaasadeed soomaaliya ay gelayso in eh, amniga magaalada beledweyne iyo degmooyinka kale gobolka ee la adkeeyo in ay isla qorsheeyeen iyaga iyo amisom howlgalkana taa uu isla taagan yahay waa gartay ee, saraakiisha ee, ciidamada ma kuu sheegeen ee, howlgalka inta degmo ama inta deegaan ay ku wajahan yihiin ee, inta maalmood uu soconayo qorshaha ay- wax sharaxaad makaa siiyeen arrimahaas
Een, xasaaradu eh, wax faahfaahin intaas ka badan eh, saraakiisha maysan bixin laakiinse howlgalka wuu socdaa weli eh, waynu ku geli jirnaa oo deegaanka eh, luuqjeelow oo qiyaastii labaatan kilomitr eh, dhanka koonfurta beledweyne kaga beegan ayaanu ku sugannahay hadda waxaana macquul ah in deegaano kale lasii aado sida buqda iyo degmooyin kale ee gobolka si gacanta dowladda ay ay dib ugu soo laabtaan kooxaha eh, argagixisada ku dhumalaysan in meesha eh, loo saaro waa mahadsantaa cabdishakuur waxaa u sharaxdaa dhegaystayaasha bal eh, iminka eh, waa sidee xaaladda deegaanka ay ciidamada ay gacantooda soo galay eh, waa iminka waa sidee xaaladooda dadka ku dhaqan Een, eh, xasan eh, sida aa sheegtay deegaanadan luuqjeelo eh, raangaabo ilaa iyo deegaanka baar oo aan saakani soo marnay shacabka aad ayay usoo dhaweeyeen ciidamada huwanta Eh, waxaana eh, eh, ay sheegeen in dhibaatooyin xoogan ay kooxaha al-shabaab ay ku hayeen marka loo eego sakawaad iyo waxyaabo kale oo ay ka qaadan jireen taasi oo ay ku hori jireen eh, eh, dhibaatada gobolka iran ay ka wadaan Eh, marka saaka waxaa u suuro gashay ciidamada in ay derbiyadaasi burburiyaan oo ay soo gaaraan ilaa iyo deegaanka eh, eh, ilaa iyo soddon kilomitr eh, ay eh, deegaanada horey u galaan eh, iyadoona bulshadana ay ciidamada si usoo dhaweynayaan eh, aad ka dareemayso inay ku faraxsan yihiin imaanshaha ciidamada qalabka sida kuwa amisom waxaana howlgalkan uu eh, saraakiishu ii sheegeen inuu ka bedelan yahay howlgaladii hore ee beledweyne loogu samey jiray nawaaxiyada islamarkaana uu yahay mid guud ahaan hiiraan looga shaqeynayo argagixisada
waa mahadsan tahay kaasi waxaa cabdishakuur cabdishakuur cismaan cali oo ka mid ah wariyaasha inta badan ee nooga soo waramaa gobolka hiiraan aad baad u mahadsan tahay cabdishakuur
adaa mudan
iminkana wararka akhbaaraadka dibadda milatariga nigeria ayaa sheegay in dhowr qof oo ka mid ah madaxda boko xaram lagu dilay weerar diyaaradeed oo waqooyiga waddankaasi ka dhacay afhayeenka ciidamada dalkaasi ayaa sheegay in hogaamiyaha kooxda abubakar sheyku ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhaawacmay weerarka kaymaha shimbaha ee jimcihii ka dhacay halkaasi ciidamada nigeria ayaa horay u sheegay dhimashada hogaamiyaha boko xaram dhowr jeer warkii oo aad kala socoteen raadi muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan waa inaga intaas ciddii uu seego waxa ay si toos kala socon kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio muqdisho dot net